kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo kusoo bandhigna taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta toddobaad walibana waxaan ku marti qaadnaa mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada isbuucan waxaan idiin haynaa wallaahi ee suuragal ma tahay in dad uga hareen waxbarashada su-aashaasoo kalalaabada laheenin waa haa dad badana uga haray sababtoo ah qofkii habeenkiio idil waxaweyaan wuxuu ku mashquulsan yahay isticmaalka maandooriyaha iyo goobaheena waxbarashada noocyada daroogada ay isticmaalaan ardaydu waa kuwee sidee ayay u saameeyeen waxbarashadooda waddada ugu fudud ee lagu yareyn karo khatartaasi sii baahaysana waa te weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan uga warcelin doonaa barnaamijka oo uu marti ku yahay mukhtaar cabdalle oo ah bara jaamacadeed oo baaris ku sameeyey sida isticmaalka daroogada ay u gaartay goobaha waxbarashada gobolka banaadir anigoo sacdiya nuur ah ayaa idiin tabinaya barnaamijka ibraahim calino oo uu farsameynayaaye soo dhowaada saaxiibayaal hagaag goobaha waxbarashada dalka badigood waxay ahaayeen kuwo ka nabad qaba isticmaalka noocyada kala duwan ee daroogada haddase waxay wajahayaan halis muuqata marka laga yimaado maanduuriyayaasha dalka horey looga yaqaanay waxaa jira in kale oo cusub sida tubaakada taabuuga oo shan iyo tobankii sano ee u dambeeyey la arkayay waxaa si aan qarsoodi ahayn loogu iibiyaa suuqyada magaalooyinka dalka sida kuwa muqdisho iyo xitaa dukaamada yaryar ee ku yaala xaafadaha helitaankooda si fudud ayaa u horseeday dhalinyaro badan oo ku jira waxbarashada heerarkeeda kala duwan in ay qabatimaan nuucan daroogo iyo kuwa kale ee la halmaala sida cirbadda traamadoolka bilowgii intooda isticmaasha waa ay la dhuuman jireen haddase si aan gambasho lahayn ayay u adeegsadaan haddaba noocyada daroogada ay isticmaalaan ardaydu waa kuwee sidee daroogadan u saameysay waxbarashada ardayda sideena lagu joojin karaa weydiimahan iyo kuwo kale ayaan hordhignay mukhtaar cabdallaa oo bara jaamacadeed ah baarisna ku sameeyey sida isticmaalka daroogada u gaartay goobaha waxbarashada gobolka banaadir axmed haadi oo ugu waramay ayaa ugu horeyn weydiiyey noocyada daroogo oo ay u badan yihiin ardaydeenna xaqiiqdii maandooriyaasha laga isticmaala geyigeena dhalinyarada boqolkiiba siddeetan ay ku waxyeeloobeen waxyaabo ugu waaweyn waxaa weyaan waxaa ka mid ah bahalkan hadda loo yaqaano taabuuga oo inta badan suntiisa cid kasta aysan dareemi karin sidii sigaarkii iyo waxyaabihii kaleetana aysan dadka ka muuqanaynin dhalinyarada inta ugu badan weliba bahda waxbarashada gabar iyo wiilba lagu eedeeyay laguna arkay cilmi baarista aan sameynayna iyo observationno kale aan sameynayna aan ku dhex aragnay jaamacada qaarkood anaga aan ka shaqeyna qaarkoodna aanan ka shaqeynan ku dhex aragnay marka waxaan isleeyahay ka numberka ugu badan ee dhalinyarada isticmaasha waxa weyaan waxa loo yaqaano taabowga maalmahan dambeetana waxaan ugu soo korodhay cirbado kaleetoo la isticmaala dadka aada u isticmaalaan loo yaqaana sidii tramadoolka iyo cirbado kaleeto oo ayana markii horeeta oo for medicine babas loogu talagalayo isbitaalada iyo hay-adaha kaleeta caafimaadka dadka ama serjariga iyo qaliinada lagu sameyn loo isticmaali jiray oo hadda dhalinyaradii aa moodad inay wadooyinka qaarkood ay ku isticmaalayaan qaarkoodna meelo kaleeta si dhuumaaleysi ugu isticmaalayaan marka labadaas number ayaa ugu waaweyn xog baaristaada ama cilmi baaristaada sideed u samaysay halkeed se ka samaysay inta badan aniga waxaan ka howlgalnaa shaksi ahaan macalinan ka ahay wixii cilmi baaris ama brogaraamo kaleeta ahna a inta badan ka sameeya waa caasimada dalka muqdisho inta badanna marka si kooban markaan ugu jawaabo waxaa weyaan gobolada dalka iyo meelaha maanan maanan geynin sababtoo ah inta ugu badan marka laga hadlayo cuduradan hadda dhalinyaradeeni micnaha ku faafsano oo isticmaalka mukhaadaraadkan noocyadiisa kala duwan ah ee guud ahaan meesha ugu badan boqolkiiba sideetan iyo ama toddobaatan iyo dhowr la dhihi karo waa waa caasimadii saas darteeda marka cilmi baaristii iyo waxyaabihii aan sameeyey oo weliba si shaksi aan u sameeyey waxaa weeyaan waxay ku waxay ku aadineed gobolka banaadir ee caasimada dalka ummadda soomaaliyeed muqdisho
Mhm, marka qaabkaad u sameynaysana sideed ku ururinaysa xogta dabcan eh, eh, xogta eh, waxay leedahay eh, siyaabo kala duwan oo loo hagaajiyo Eh, inta badan marka researchka noocaas la sameynaya eh, waxyaabaha ugu f- ugu fudud oo waxaa weyaan in dadka interview lala yeesha waqti ay qaadanaysa ama wareysi lala yeesha waqti ay qaadanaysa laakiin waxyaabaha ugu ugu badan oo aan sameynin waxay tahay observation inaan sameyno eh, evidenceskiina aan ururino eh, qaarkoodna aniga waaqicii aan taagneynay ayayba qayb ka aheyd oo aan aan aan la kulanay Eh, marka inta badanba waxyaabaha aan sameyno wuxuu ahaa observationna ukuurgalinta iyo iyo iyo noocaas ahayd eh, cilmi baarista inta badan aan sameyneynay maxaa kugu xambaaray marka inaad xogtaas een, u kala qaadato xaqiiqdii waa dareemi kartaa aniga eh, wadanka gudihiisna wax baan kusoo bartay wadanka dibadiisna wax baan kusoo bartay Eh, waana dareemeysaa marka ah, qof eh, xaqiiqdii eh, dhalinyaro ah eh, mujtamacii filinaya oo isticmaalaya eh, drugska noocaas ah aniga markii horeeta eh, micnaha xog badan kamaanan haynin laakiin waxaan la kulmay dhowr jaamacadood oo aniga aan wax ka dhigaya ayaa waxaan arkay ardaydii in maraha qaar ay ku liidata Eh, hoos ula hadal badan iyo meelo badanna markaan arkay ardaydii muuqaal ahaan iyo iyo iyo dhaqan ahaan inay ka duwan yihiin waxaa ogaaday ardayda kaleeta kadibna eh, waxaa ii soo baxday in wax un jira ku xambaaray ardaydan inay liitaan eh, habdhaqankooda inuu liita hab waxbarashadooda inuu liita hab- hab fikirkooda inuu liita kadib markii aan baaristii arrimihii aan guda galin dad badan iga saaciiday kheyr allaha siiyo oo hadda halkaan kusoo koobi karin waxaa ii soo baxday marka inay tahay e, e, wax in laga dhiidhiiyo ay tahay ani keligeyna ma ahe waxaa jira e, dadyow kaleeta oo qaarkood professors ah qaarkood e, e, dhalinyaro isxilqaanti ah ee wacyigelina sameeya xitaa e, maamulka gobolka oo kaleeta iyo hay-adaha e, gobolka banaadir qaarkooda in badan micnaha ka hadlay oo barnaamijka wax badan ka dhahay marka aniga waxyaabaha igu xambaaray waxaa weeyaan ka shaksi ahaan waxaa weeyaan waxaan ahay e, e, e, qof mujtamacii wax u bartay mujtamacii ku dhex nool mujtamacii wax baraya dhalinyaro ah marka waa ii cuntami weysay in micnaha cudurkan inuu nagu dhex faafay inaa inaa shib ka dhahwa iyo cuntami weysay inaa wax ka qoro oo wax ka hadlo saas ayaa igu kaliftay inta badan marka intii aad goobaha waxbarashada tegaysay ee aad xogtan aruurinaysay wax arday ah oo aad ogaatay inay qabatameen maanduuriyaasha kadibna ay ka hareen waxbarashada wallaahi eh, ma dhahaayo hadda eh, heble amba hebel waa ma dhahaayo laakiin waxaa jira eh, arday eh, micnihii aad ka dareemaysaba ka dhex akhrinaysa ayaga laftirkooda xitaa mararka qaar eh, eh, dareemaya waxaana inay yihiin eh, eh, wax xun laakiin ay ay ay la qabatimeen oo cudurkii micnihii eh, iyo isticmaalkii wixii aa arkaysa mararka qaar adigoo amba galaaskii ku jira amba adigoo jooga eh, meel mujtamacii isugu imaaday aa arkaysid in micnihii hadba qof dhuumanayo eh, oo oo wixii inuu use gareeta wixiina ma aha wax markaa muuqdo ma aha wax yaroo baaketkii dhowr iyo tobanka xabo ku jirtaba jeebka lasoo gashan karo waaye mana raba markaa inaa inaa si shaksi ama qof shaksi ah tilmaamo laakiin waxaan is leeyahay dhalinyarada boqolkiiba sideetan cudurkaasi waxa weeyaan waxa weeyaan wuu wuu gaaray wuu gaaray aad iyo aad wallaahi eh, suuragal ma tahay in dad ugu hareen waxbarashada su-aashaasoo kala laabada lahaynin waa haa Eh, dad badana ugu haray sababtoo ah eh, eh, qofkii habeenkii oo idil waxa weeyaan wuxuu ku mashquulsan yahay eh, eh, isticmaalka aaladahan iyo maan- iyo waxyaabo kaleeto social mediaha iyo ama maandooriyi kaleeto marka subixii qofkii maba awoodoba micnihii eh, in uu qaata eh, daraasadii iyo waxbarashadii iyo xaadiritaankii wixii dhan inuu qaata maba awoodo saas darteeda waxyaabaha aan horey uga hadlin wuxuu ahaa eh, eh, isticmaalka taabuuga iyo iyo iyo waxyaabahan kale daraagiska ah waxay la dagaalamaanba habfikirka qofka waxay la dagaalamaan ha- micnihii qofkii inuu micnaha feejignaantiisii iyo caqliyadiisii saxda ahayd ayay la dagaalamaan marka qofkii habdhaqankiisi wuu wuu qaldananaya habfikirkiisi wuu qaldananaya wax badan ay waxaa arkaysaa qofkii inay micnihii eh, eh, ka lunsan yihiin oo markii oo goobaha waxbarashada inuu imaado markaasa waxaa keenaysa eh, goobihii waxbarashada qaarkood musqulahoodii ama meelihii weyseqaadka ama meelihii xitaa in lagu cibaadaysta ee loogu talagaliyo eh, eh, oo- oo iskuulka amba amba jaamacaddii ay u samaysneed in lagu dhex arkayo baakadaha qaar amba qof bahalkii inuu isticmaalay in lagu dhex arkayo
intaadan baan layrcidlada anigu kaa tegi lahaa abduniyo aakhiraba ilays bay ku tahee awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
barnaamijka aqoonkaal ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m megahertis dhalinta ku jira jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarasho ee wadankeena waa rajo weyn oo la dhowrayo kasoko waalidiinta dhalay waxaa filasho wanaagsan ka qaba barayaashooda oo lagu daray dadweynaha kale kuwaasi oo rumaysan in isbeddel muuqda ayuu horseedi karaan dalkeenna isticmaalka maandooriyahase waa barmadow oo filashadaasi wax u dhimi karta walaac weyn ku haysa waalidiinta dhalay ardaydaasi haddaba sidee loo joojin karaa qaybtan dambe ee waraysiga ayaan ku falaqaynaynaa Eh, dabcan wax lala gabanaayo maba ahaba Eh, laba ayaan u kala qaadaynaa Eh, markii la dhahaa eh, iibinta eh, way jiraan shakhsiyaad kooban oo la baqaaya laakiin mahrado waaweyn oo magaalada ku dhex furno sandaqada ah oo laamiyada ku yaala ay lagu iibiyaa Eh, ciddii tagdana waa baakadaheeda meeshay wada suran yihiinba wax oo la qarinaya malaha maybe laga yaaba in qof ama laba qofood inay wax hoos u qarisa laakiin inta badanba magaalado idil waxa weeyaan eh, eh, eh, waa waa shaacsan tahay Eh, dhinaca kaleetan isticmaalkeeda iyo in la isticmaalana dhalinyarada eh, laba ayadan loo kala qaadaya qaar waxaa jira la gabanaya oo qarinaya oo weliba dadka hadda eh, waxbarashadii iyo waalidkii daba taagan yahay oo lagu riixayo in wax bartaan amba lagu qeylinayo qaarkood way la dhuumanayaan laakiin meelaha qaar waxaa ku arkaysaa suuqyada eh, dad inay soo qaateen cirbadihii gacanta ku wata iyo butterflygii ama bahashii lagu isticmaalayay ee wata ama wadooyinka dhinaceeda la taagan ama wadada dhexdeeda ku suuxsan oo oo waxaa arkaysaa eh, bahashin agtaala ama meel walba way- waxa weeyaan ayagoo ku isticmaalaya ayaa arkaysa inta badan imtixaan ayaa la qaaday een, gobolka banaadir waxa uu ahaa ka ardayd ugu badan ay ka dhaceen bal isticmaalka een, waxyaabahan maandooriyaasha ah saameyn ma ku yeelan karaan in tiro intaa la eg een, tiro intaa la eg oo arday ah ay dhacaan waxaan isleeyahay eh, faktaro badan ayaa jira amba eh, arrimo badan ayaa jira u sabab ah inay mar- ardayda intaas in la eg ay dhacda Eh, tusaale ahaan gobolka banaadir oo dadka ugu badan ee imtixaanka galay ay lix iyo labaatan kun in ku dhow ayaa ayaa ayaa gashay marka sidaas qeyb ka mid ah eh, maadaama dadkii ugu badnaa imtixaanka meesha ay ka galan tahay dadkii ugu badnaa ay dhacaan in laga soo laga laga helo laakiin faktaro kaleetaa jira oo social mediaha ka mid yahay oo dhafarka habeenkii ilmihii waxaa ka mid yahay laakiin waa qeyb ka mid ah weliba qeyb micnaha ee ee mustaqbalka ilmahaasi dhib micnaha ee dib hataa micnaha kasii dhibi doonta ah waxaa ka mid ah marka ee ee culeysyadaas waxaa ka mid ah isticmaalka ardayda qaar ka mid ah maandooriyaasha hadda aan soo sheegnay ee ay isticmaalaan Eh, khayr allahasi waxaa jira iskuulo iyo iyo iyo iyo maamulayaal inta badanba la dagaalama oo ardaygii noocaas ah ama lagu arkaa inta badan eh, eh, eh, ciqaaba ama ceyriya laakiin iskuuladoo dhan sidaa ma aha waxaa jira iskuulo badan amba taabuha isticmaala amba wax kale ha isticmaala micnaha mar walba eegta ee inkamka ardaygaasi soo gelinaya ama dhaqaalaha ardaygaasi soo gelinaya bis eegta ayaa jira marka waa qeyb ka mid ah ee sababaha ardayda tirada badan ee afarta kun iyo ka xagga gaaraysa ay u dhaceen waa qeyb ka mid ah isticmaalka maandooriyayaasha hadda aan soo sheegnay ee isticmaalaan ardaydaasi qeyb ka mid ay noqonaysaa
Mhm. marka aan fi marka aan fiirin xalka een, mushkiladan ardayda wax baranaysa een, haysta een, maxaa xal noqon karaa ee, horta xalka ee, wuu fudud yahay ee, ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu naga dhigay dad muslimiin ah ee, waxaa jira ee, dadkeenan inta badan soomaalida ama gobolka banaadir marka la dhahana ee, waxaa arkaysaa ee, isku xirnaantii ayaa in badan yar laakiin haddii isku xirna isku xirnaasho laga hela ee, maamulka iskuulka ama maamulka jaamacadda iyo waalidka ardayga dhalay wax badan oo xog ah ayaa inta badanba laga heli lahaa Ee, kadibna ardaygaasi hadduu qof waana iyo caqli celin u qalma yahayna waa loo caqli celin lahaa hadduusan ahaaninna waxaa jira xarumo iyo hay-ado u taagan oo qofkaasi dhaqan celintiisii iyo waxyaabaha marka isku xirnaanshahaas aa jirin sidoo kaleeta marka guud ahaan wacyiga guud ee wadanka la eegana ayadana qeyb ay ka tahay kheralaasi gobolka banaadir iyo maamulkiisa wax badan way way way ka hadlaan oo way qabtaan oo howlo badan soo saaraan laakiin waxaan is leeyahay mas-uuliyaddaasi way ka culus tahay wayna ka ballaaran tahay waa in la helaa dadka xaafadda degan waalidka leh culummada leh macalimiinta leh dhalinyarada leh in micnaha wacyigelin guud ay markaa ay sameeyaan sababtoo ah ardaygan hadduu bahalkaas isticmaalin xitaa wuxuu arkayaa qof kaleeta oo isticmaala maxaa yeele hadda inta ugu badan wadooyinka ku isticmaala ee xerkaha kuwata ee cirbadaha iyo sidii isla dhacaya ma aha in badan dad akademik ah oo waxbarashadii ku jira ama wax soo bartay ma aha laakiin haddii dadkaas aan laga wacyigelinin aan laga qabanin aan lagala hadlin waxa weeyaan kii wax baranayay birita marka wuu ku daysanayaa oo wuxuu arkayaa qof saaxiibkiis ah oo sidaa ahoo waxaa wada oo inta badan ama dhalinyarada bajaajka wada ama dhalinyarada meelaha inta badan waa dad badan dad badan wanaagsan ku jira dad badan isticmaalan ay ku jiraan marka kan xun haddii la qabta kan wanaagsan wuu sii wanaagsanaa laakiin kan xun haddii aan la qabanin kan kan wanaagsanaa xitaa wuu ku dayanaya marka dhexdeena lagu dhex iibiyaa ilmaheena qaarkood iyo dhalinyaradeen kuwa anaga nala dhashay in laga wacyigeliyay ahayd qaarkood way iibiyaan sandaqadihii meesha lagu haayaa marka maamul ahaan iyo culimo ahaan iyo aqoon-yahan ahaan iyo ururo bulsho ahaan intaba in loo istaaga joojinta iyo xakameynta iyo wacyigelinta arrimahaas aad iyo aad xal u ah isleeyahay baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsataa
wuu mahadsan yahay mukhtaar cabdalaa oo bare jaamacadeed ah baarisna ku sameeyey sida isticmaalka daroogada ay u gaartay goobaha waxbarashada gobolka banaadir guud ahaan waa naga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin tabinayay anigoo sacdiya nuur ah ibraahim cali wa uu inoo farsameynayey halka axmed haadina uu gacan ka geystay soo saarista barnaamijka kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
ambanlayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga